isagoo ku hadlaya magaca degmada ahna gudoomiyihii degmada qorlugud saciid maxamuud sheekh cabdi waxaan halkan ujeeddada xafladda tan maanta aan u samaynay marka aan ku soo dhowaado waxay arrintaas ku saabsan tahay baahida iskuulkan maanta aan joogno ee sare ama hoose dhexe dhammaanba marka la isku qaado guud ahaan baahida degmadu way fara badan tahay runtii ilaahay baa wax baahi tira aad iyo aad bay baahida degmadu fara badan tahay halkan kuma soo koobi karno waxaanu halkan maanta aan u khaas yeelay inaannu ka hadalno baahida dugsigan aanu joognay aanu ka hadlayno u xidhno mushahaaradii macallimiinta markii loo waayey dugsiga hoose oo aan macallimiinteedu kala bad u qaadan guryada wasaaraddu bixiso waxaanu codsanaynaawa baahayaha yaga ka mida waxaasoo dhan cidda waxaa kaloo kusculi joog oo ah guddida deegaanka qorlugud xoghayahoodii waxaan codsanaynaa si mid loo codsanaynaa sidii baahidii raggii hore ka hadlay iskuulka iyaga oo aad iyo aad iyo aad iyo aad u hoos dhac ugu yimi
primary weeyaan primarigaasi wuxuu ku jiraa ismuhu keene ma qalabaysna
waxaanu ka salaamanaa halka kan waxaa laayo waxayagii qurba jooga waxaanu doonaynaa waxqabad muuqda oo muhiima inaan loo qabataa deegaanka murugud haweenkiisana ah waxaana baryo wanaagsan dirayaa waalidiinteeda waalidiinta ah waxaana baryo wanaagsan dirayaa qurbajoogteeda sima qurbajoogteeda jirta dibadaha cabdalla muuse bure kuwa kale ee noola midka ee jooga xalfadan ballaaran ee aan u qabanay inay hawsha dadku hore u yidhi hadalka laguma duntay hore ay u yidhaahdeen inay wax nooga qabtaan
dugsiga hoose dhexe kuwa wax ka dhigana bal baan dawladdana guma ka qaadan oo iyaguna dee waxa ay ku shaqaynayaan ay tabarac tahay baahiyaadka kale ee dugsigana raggii iga horreeya iyo dadkii iga horreeyaba rag iyo dalba ka hadlabo ku noqon maayo ee sidaasaan ku taagsiinaya waxaan halka raacinayaa oo ragka dhaliin iyo canaan uga soo jeedinayaa nimanka xildhibaanada ah ee degaankan u dhashay kuwa saraakiisha ah ee dawladda u shaqeeya ee degaankan u dhashay xildhibaanadu guurtina waa leeyihiin saxrudaliidada baarlamankaana waa leeyihiin kuwii fartooda ugu deeqay ee kursiga ku fadhiyaan inay helaan ama ku fadhiistaan iyo doorashada inay soo baxaan u sababta ahaa ubadkii noocaa ahaa kuwii caynkaa u soo saaray ubadkoodii iyagiina halkanay ku dayacan yihiin maalintii ay codka heleenoo kursiga ku fadhiisteen ayaa ugu dambaysa dib umay soo yiri dadweynaha waa nasiibkii ciddii aad doorateen waa ta sidaa idiin gashay ciddii aad doorateen waa ta sidaa idiin gashay dib uga fiirsada qofka aad dooraysaan ee geysanaysaan meesha inuu noqdo waxaad ku dadaashaan inuu noqdo qof idinku soo noqon doona iyo inaanu noqon dib uga fiirsada canaanta caynkaasa waxaan u jeedinayaa nimanka kursiga ummadda ku fadhiya ee matalaya ee cunaya hantida ay ku heleen hantida ay ku heleen codka dadka nimanka cunaya ee sidaa ku cunaya bal inay xalaal noqotiyo in kale taasaynu eegaynaa bal inay aabaal inay ajar ka helaan iyo in kale saasaynu helaynaa inay ciqaab ku mataan iyo in kale taasaynu eegaynaa argaaga waxaan ku noqonayaa xukuumadda somalilan waan dareenkayga u la qabaa dadka deegaanka ee aan halkan ugu imi aniguna ay igu soo casuumay shirkan waxaan la qabaa in uu dayac weyn oo aanay deegaanku iska qaadi karin oo meesha ka muuqdo waxaa ka mid a iskuulka waxyaalaha la sheegay mushaharlaan u xidhan qalabaynla-aantii dugsiga sare laabab ma leh iskuulku geedh ma leh oo ardada lagu kontaroolo ma leh wax walba way soo galaan barkadii way ka dayacan tahay waardiyaashiibaa ka dayacan wax waliba waa si aad iyo aad bay hoos runtii ugu liidataa hadday taasu timaadana karaamadii iyo sharaftii deegaankao dhan baa baaba'ays haddii isha qudha waxbarashadu ay taxmaato sidaa awadeed waxaan ku baaqayaa oo aan la qabaa oo aan qurbajoogka ugu baaqayaa debadaha jira oo aan anigu ugu horreeyo oo maanta maadaama aan goobta joogo oo ninkii iskuulkaa dhisay cabdalla lule waa nin khayr badan waxyaala badan oo khayriyay buu dalka ka qabtay waxaanu mar labaad ka codsanaynaa oo aan la qabaa dadka deegaanka in uu soo farageliyo arrintaas oo wax ka qabto baahida meesha taalla